gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta soomaaliya axmed faarax iyo dhammaan shaqaalaha xiriirka ayaa si wadajir u qabtay howlo nadaafadeed oo laga sameeyey xarunta xiriirka kubadda cagta iyo sidoo kale garoonka injineer yariisow ex banaadir stadium howsha nadaafadeed ayaa qayb ka ah dadaalada joogtada ah ee lagu hagaajinayo deegaanka shaqada iyo goobaha lagu qabto howlaha ciyaaraha gudoomiye ku-xigeenka xiriirka kubadda cagta soomaaliya axmed faarax ayaa ka waramaya ololahan saaka waxaa qabateen shaqo aad u qurux badan weligiinna waa hayn jirteen laakiin shaqo ka dheeriya shaqadii aan qaban jirnaa saaka qabateen nin walba fiilkuu ka shaqaynaya intuu ka soo tego funaanad soo xirtay shaqo waxay ku fiican tahay iskaa wax u qabso raggi soo gaaray baa soo gaaray waxaan u malaynayaa intiina badan macallimiinta waxay soo gaareen shaqo iskaa wax u qabso ah dalka lagu nuurinaayo lagu qurxinaayo waxaa inoo ballana maalin walbo khamiisa waxaan caadaysanay maalin kastoo khamiisa inaan fri macnaha shaqada frii laga yahay oo xafiiska aan la imaanin hadda wuxuu ka dambeeyay hadduu ilaah yaraa waa in maalin kastoo khamiisa shaqo meeshay nooga taallo oo nadaafadda saan oo kale aan ka shaqayno garoonkan saaka injineer yariisow shaqo fiicanaan ka qabannay khamiista xiga insha allah wiigga dambe haddii ilaahay nabad nagu gaarsiiyo inaan garoommada kale aadno xafiisyada aadno inaan joogtayno maalin walba oo khamiisah insha allah shaqooyinka xafiiska intaan ka dharyaraysano dharkan shaqada aan xiranno aan ka shaqayno nadaafadda waxaa hadda mar dhow aan u dallacaynaa in shaqaale la qoro rinjiga yaqaana oo garoonkeennan aan iska rinjiyeysano lacag yaraa ku kacaysa oo shaqaaluhu ay rinjiyeeyaan si guriga aan ku jirno uu u qurux badnaado aad iyo aad aad u mahadsantihiin shaqadana qofkii shaqo kale u taallo oo aan ka maarmin tan iyo markii la bilaabay howlaha nadaafadeed ee caasimadda waxaa la qabtay howlo badan oo xagga nadaafadda ah taasoo kor u qaaday bilicda gobolka banaadir